adeer waxa weeye meesha waxaad dhan ogtihiin waxaan muddan anugu qaylinayay markay dooreen u horreeyey oo soo galeen meesha la yidhaahdo simisho dusheeda meesha ah baan anugu qaylo baraabay halkaasaan qaylada ka baraabay maamulkana uu u dhawaaqay waxay halkaasay nimankii isku urursanayeen intaasoo sano baa dhawaaqaya markhaanti bay leedahay kadibna waa sey u sugnaayeen waxayba galeenba xeertii degmadii qabsadeen degmadii ciidamada puntland wax kasta waha ahayd waa ka saareen qarkaas la yaaxaysuma dhugow oo bay galeen burmasho dhufays ah ilaa dhaadaar haddeerna halkaasay deegaankoodu meel bugacalee la yidhaahdo ay degan yihiin oo tanska buujiyahay ilaa dhaadaan ilaa halkaa degaanka ilaa dhasaan meel la yidhaahdo ilaa xarago inta ka dhexaysa oo daceeshaasana waa haystaaniin ilaa wada bukoonay marka arrimo waxa weeye hadde waysa garanaysaaniin ninku jilibka buu yii guulka geedka guulka layaa wuu jilibuu haddaan barkeedka ugu jiray ima goysiin wayska garanaysaaniin ninka ka yimi baydhabo ama xudur ama sayiirow ama yaa garbaxaanay ka yimi ama kaba yimi meesha la yidhaahdo yaa bukoonay inta ka sishaysa waxa weeye qandaan waxba kama shaqayn karo haddaan ilaa bukoonay garab uu haysan ama cid haysan kama shaqayn kama garaaran karo ma garata waa garta marka hadda meelaha ay joogaan intee kilomitir ayaa u jirtaa ee magaalada qandala dhulku waa dhul qara kilomitirna male xagaarna ma galo dhulka xagaarna ma galo kilomitirna male laakiin waxa weeye adigu qofka waa isaga hoydaa meelahay joogaanin waa la hooyay qandala iyo meeshay hadda taliska u ahaa waa la ysaga hoydaa ma garan marka marka wakti intee leeg baa loo kala socdaa marka waxaa loo kala soconaya laba iyo toban saac meelahaasaa loo kala soconaya haye halka yeeshe haddeer waaba isballaarteen gurur waa taag maqasheen haddeer dagaal bay ka rigeen ilaa wadan bukoonay jaceyl oo dhan waa haystaan haddeer intaa dhulka dhabdoon oo eeyo weli faraha ku dhigo waxaa ka mida beena waxatay unuun karin idifacli niman la yidhaahdo reergaal ilaa wadan bukoonay wixii balidhidhi ka sokeeyo oo ilaa wadan bukoonay ur xageed xageeda suuxiga intaasaydan gacan ku hayn inta cala hayd ama kalima ha noqoto ama jaceyl sare ha noqoto iyaga gacanta ku haysa ma garan waa garta marka dhulkaasi ay gacanta ay ku hayaan miyaanu dad joogin oo meesha dad shacab iyo weliba dad dowladda ka tirsan sida ciidan oo kale ma joogo wax waddanka awal beliis baa ka shaqayn jiray beliis baa ka shaqayn jiray beliiskuna haddii awoodiisa waad garanaysaaniin afar iyo shan nin hadday joogto iyagaa naftooda u xareen waxay ka qaban karaanin ma jiraani nimankaas
waa garta marka dhulkaasi dadka aan garanayn haddii aad sawir guud aad ka siiso meelaha ay joogaan oo aad soo tirinaysay ee muuqaal noocee baad ka bixin kartaa waa dhul sidee ah waa dhul buuranaya weeye bermaso dhufis baa layahay dhulkaasoo kaleto waa dhul adag waa dhul aan jari karin waa dhul awr iyo maarata dabeelo iyo in loo kiyusto oo maqanaa la rarto maaye aan wax gaadiida oo baabuuri jari karin waa dhulaan mari karin technico mari karin waa dhul sidaasoo kaleto buurada bermaso dhufis wey
waa garta iyagu marka xaggee bay ka soo galaan
iyagu ma wataan baabuur iyagu baabuurna ma wataan waa qurina wey dadkay soo dhex maraan xaggee kaloo maraan baadiyaay maraayan oo marayaan meeshay doonaan baadiyaa bay marayaan inta degaanka buraleeday marayaan waa garta marka meelaha ay kasoo degaan oo dhulka xeebaha oo kale mala garanaya mise dadku ma yaqaaniin
mabulasi haddee anugu ma wax beena inaan ku hadlo xaq iguma aha anigu xeeb iyagu ka dayaya ma arag laakiin waxa weeye dadku waa xeebka u bayaya golahaasoo dhan oo xeebta oo dhan baa fasaxan meel walba magaalo maaha meel allaale meesheed ma wado xeeb oo idaacad ay ka degaya hadday rabaan haada badda ma mari kar badda waala kale gooyo ku maraya hadday soo degayan gooyois wataan ha waa garta taliya marka waxaa noogu maqaalaa in adigu dhibaatooyin kala duwan ay kaa soo gaartay kooxdan daacish oo tan iyo markii ay halkaas ay dhaqdhaaqyada ay ka bilaabeen
dhaqdhaqaaqyadadibkaas ay ga soo gaadhay maxaa ka gurigeyga waa waa waa waa baabi'iyeen baabuurkii wayga gubeen anigu in yar baa ilaahay amarkiisaan ku baxsaday haddii haddaan meelka mawdkaa gelin ma dhimanayso waxa weeye wax in yar baan ku baxsaday ilaahay ugu bixiya ma garata waa garta marka gaadiidka marka ay gubayeen mahaysto gaarigaas awal anaa iska lahaa xuquuq aan leeyahay buu ahaa uguna shaqaynaya puntland dalka iyo dadka aan ugu shaqaynayay haddii la gubana wax kasta oo haddee dawladdu ama magdhow ama ama ama ama gaxan ah midna kama aan helin ima aysiin waa garta marka gaariga xaggee ayaa lagu gubay goormaase la gubay karin karinka gala meel la yidhaha karinka gala goorma ayaa la gubay
waxaa la gubay adigu bisha adigu bisha adigu labiyo tobankeedi meelahaasaa la gubay waa gartay marka xilligaas adigu gaarigii miyaa la socotay mise anigu gaarigaan la joogay gaarigaan la joogay gaarigu xoogaa buu xumaayey makaanig baan u geeyey makaanigaa ka shaqaynayay waxaana rabay in yar oo xiladu ahayd haye inteedii baa laigu soo hagay inteedii baa laigu soo hagay waxa weeye misilkana haddee waa iska garanaysaa oo dadka dagaalkaabaa ka sameeyey magaras marka sidee ayaad kusuu kugu suura gashay marka inaad ka baxsato
waxa weeye orod iyo xab- cagaarka ka baxsaday iyo iyo xabadu hadee aan qoryo ma haysane waxaa jirta baasuulad nin shacabina way caawinay oo qoraysataa oo aad iyo aad buu iga iga reebay xabadda waa gartay marka xilligaasi lagu soo weeraray gaarigaagii ayaad la joogtay gaarigaan la jooga ha gaarigaan la jooga makaanigaan ninka wadada hadee baa- baan ahaa maxaad ku baxsatay marka ma gaari ayaa raacday mise ee, dhinaca xeebta ayaad ee, doon ka raacday gaari yar baa ilaahay siiyey oo nimani nin wata uu leeyahay gaari markaan markii hore lugeeyo orday gaari baan markii dambe helay ilaahay siiyey gaarigaasaan ku baxsaday waa gartay marka waxaad sheegtay in dowladdu wax magadhowa inaysan kaa siin oo gaarigaasi inaad adigu si shaksiyan aad u lahayd oo aad ee, ugu shaqayn jirtay sidoo kale dowladda marka ma xiriir ayaad la samaysay oo dowladda cosi aad usoo jeedisay miyay kaa diiday taa iyada bal faahfaahin ka bixi
De- dowladdu waxa weeye dowladdu waxa weeye anagu waxaanu nahay ciidan amni baanu nahay sharci baanu isku xukunaa nidaam baa jira kala dhammeyn baa jira Me- ciidanku siday maxanaa jaranjaro wax la yidhahdaa jira oo ciidanku isku xukumo waxa weeye anagu waxa weeye gebigeena waxaanu hoos tagnaa haddaan degmooyinka nahay dirishinka deg- gobolka bari
haye
ma intaanu hoos tagnaa warbixinta iyo baahida sidaan u gudbinaa u sheeganaa waa gartay marka wax gaarigaagii bedelkiisa oo aad hesho ma jirtaa
dirsinkuna waa ogyahay waan ugudunay baahida iyo dhirta taagan waa ugudunay waan ogyahay waa gartay marka gaarigaagii bedelkiisa ma heshay ilaa iyo hadda waxaan helay iyo weli gacanta waxaan ku dhugo adigu ma ma- weli ma gacanta wax kuma dhigin madaxdiisa waxaan ka rajaynayaa insha allah inay ii dadaali doonto
waa gartay sidoo kale waxaa naloo sheegay eh, in eh, wiil aad abti u tahay in kooxdan ay dishay eh, tan iyo markii ay dhaqdhaqaaqyada ay halkaa ka bilaabeen intaas wuxuu ahaa nin shacab ah laakiin absiga waa walaashay baa dhashay meesha waa ila joogay waana i caawinayay ma garatay isaguna haddee saacadii uu la dilaayo waa iga fogaayo meel fog buu iga joogay wuxuuna ku socday haddee xiji baan aadaya bu- buu hadalkiisu ahaa intaa macnaha uu meeshuu rabay iyo maqaamkuu rabay iyo gaaribay iyo maaragtay baa lagu soo hagay awalna nin la raadinayaa uu ahaayo oo si fiican iyo si fiican warbixinta maanta maamulka arigiisoo gudbina maamulka u gudbin jiray mhm ha waa gartay marka isna xaggaasi ayaa eh, uu ku geeriyooday
ha sidaanu qiyaasayno adigu hortaada ugu mudan waxaa leeyahay haddaan ninkaa gaalkahay oo weyn oo aad ku socotaan nimankanaa ka sukaya haddaynaa ninkaa jirin ninkaa u gudbi kari maysaan marka dowda ninkaa dhagaxa meesha taagan ka qaada
waa gartay
weelkuna anugu ugu xoraa oo wuxa ballanku ahaa ama kaxayntu ama soo haginta lasoo hagaayay anugu ahaa in meesha laigu dilo haddee sababta ilaahay baa iskale ee ilaahay ima dilin
waa gartay marka eh, waxaa dhowaan jirta in isgaarsiinta qaybo ka mid a deegaanadaas eh, la jarayay maxaa arrinta ayada faahfaahin aad ka hesheen Wallahi, isgaarsiinta waxaa jirta tuulooyinka qandala ee ka tirsan qaarkood in dhowaan eh, hawada laga saarayay maxaad xogaad ka hesheen arrintaa hawada haa
oo maxaa hawada taleefanadii in la goynayay hawada laga saarayay
waxa wax ugu baaraa ma jiraan iyo wax wax telefoon baara iyo wax ugu go- midna ma jiro waxa weeye wadankaasu gaari waa baa la yidhahdaa waxa weeye wax haba yaraatee ee nina u faradaayooda ma jiro
waa gartay marka hadda meesha ma joogaan ciidan ee ku filan oo ka difaaci kara magaalada qadara ku leeyahay inay saara soomaa jooga oo aad iyo aad u tababaran oo aqoon fiican leh oo waxa weeye haddee waa waan u geli waayo ugu dhexi waayo
waa gartay marka eh, waxaad sheegtay in eh, kooxdan eh, ama nin ka yimid deegaano kale oo ka baxsan puntland in dhibaato uu halkaa ka geysan karin ilaa eh, qof deegaanka in eh, gacan uu ka helo ama taageero maahine Eh, marka ma waxaad leedahay waxaa jirta wada shaqeyn dadka deegaanka iyo kooxdan udhexaysa waa ku qasbaysa ha qasab weye hadba waa gara ka dhaa haddee waaba kuu cadeeyo waaba kuu sheega waxaan kuyi nin ka yimi halkaas aan dukaan tirinayay qandana wax kama qaban karo waxaana buuraleedeeda ma ma yaqaan mana geli karo meel hel uyo noqon meel gobow lagu gabadaad uyo noqon meel dhufays uyo noqon haddaan maaragtay uuyan gacan ku haysan dadka degaanka
waa garta sidee marka arrimahan looga hortegi karaa waad is leedahay markaad khibradaada la kaashato
arrimo badan baa laga hortegi karaa hada waa in maamulku uu maaragtay maaragtay uu gacan ka geystaa shacabka la kiciyaa shacabku ay ogaadaan in dhibaata ugu jidho nimankaa joogistooda markay fahmaaneen shacabku markaasaa wax laga qaban karaa